galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab sabtiya bisha februaayo waa labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban bogga internetka eaanu ku leenahay waa v o a somali dot com idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida kulan ay lahaayeen maanta mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo buuq ku dhammaaday kadib markii wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda oo ay sugayeen ay ka baaqdeen
baarlamaanka maanta waxay filayeen in la sii wado wadahadalkii ama doodii furmay maalin dhoweed oo loogu yeeray wasiirka amniga in maanta asaga iyo taliyihiisii maanta haddana ay yimaadaan si markaa loo dhammaystiro doodii socotay ama go'aankeedii markaa la gaaro ma aysan dhicin
waxaad kaloo maqli doontaan dagaal maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab iyo dad shiciba ku dhex maray deegaanna ku dhow ceelhuur oo u dhexeeya hobyo iyo xaradhere walaal aroortii ayay soo weerareen meel layidhaha cadaley oo afartan kilomitir galbeedka ugu aadan ceelhuur oo miyi ah waxay ka qaadeen geel geelii markay qaadeenna ciidamadii joogay taliska meesha layidhaha gabdhaan ayaa dabagal ku sameeyey oo dabagalay raacdeeyey waxay ku heleen meel la yidhaahdo weerlasaar
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
dalalka maraykanka iyo ruushka ayaa bilaabay wadahadallo ku saabsan xabad joojin laga sameeya dalka suuriya kadib markii ay guuldarraysatay xabad joojin lagu ballansanaa inay dhaqan gasho jimcihii shalay saraakiil ka socda labada dal ayaa jimcihii shalay wadahadal ku yeeshay magaalada geneva iyagoo isku dayayey inay helaan joojinta inay helaan fursado lagu joojinayo colaadda si fursad loo siiyo dadaalada gargaarka baniaadamnimo ee la gaadhsiinayo magaalooyinka hareeraysan toddobiyo toban dal oo la sheego inay taageeraan arrimaha suuriya ayaa isku raacay inay sameeyaan guddi xabad joojineed arrintan waxaa dusha kala socda qaramada midoobay guddiga ayaa isku raacay in ruushka iyo maraykanku ay wada guddoomiyaan dadaalada qorshaha guddigan ayaa qoraya in marka hore la helo in colaadda la joojiyo taasoo toddobaad gudihiina inay ku dhaqan gasha ay tahay intaas kadibna waxaa guddigu ka shaqayn doonaa sidii loo heli lahaa xabad joojin ballaadhan
natiijooyinka cusub oo ka soo baxaya doorashada dalka uganda ee muranka dhalisay ayaa muujinaya in madaxweyne yuweri museveni oo soddon sannadood dalkaasi xukumayey uu hoggaanka ku hayo labayo lixdan boqolkiiba cododka dadku ay dhiibteen tirinta ugu dambaysa ayaa la filayaa ilaa iyo caawa tiradan ayaa la shaaciyey saacado yar ka hor xilliga loo qabtay baahinta natiijooyinka kama dambaysta ah saddexiyo siddeetan boqolkiiba cododkii dadku ay dhiibteen ayaa hadda la tiriyey kiza bisije oo ah ninka loolanka adag kula jira madaxweyne museveni ayaa haystaa afar iyo soddon boqolkiiba cododka halka amaama embabazina oo kaalinta saddexaad ku jirana uu haysto wax ka yar laba boqolkiiba howlgalka midooda yurub ee dusha kala socda doorashada uganda ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in awoodda xisbiga talada haya ee national resistant movement uu ku leeyahay jawiga siyaasadeed ee dalka uu keenay in siyaasiyiinta mucaaradka iyo dadka wax dooranayaba ay la kulmaan hagardaamooyin
ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa heshiis la gaadhay toddobiyo tobanka dale xubnaha ka midooda yurub dhammaadkii jimcihii shalay heshiiskan oo britain xaalado khaasa uga sii haynaya ka mid ahaanshaha midooda yurub cameron ayaa sheegay in heshiiskan oo maanta sabtiya la horgeyn doono gulihiisa tallaabadaasoo noqonaysa tii ugu horreysay ee ololo adag uu doonayo inuu kaga dhaadhiciyo codbixiyaasha britishka ah in dalku ka sii mid ahaado siddeed iyo labaatanka xubnood ee ururka midooda yurub amaba yuroga loo yaqaano
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
colaad oo kulan ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu ku dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen ajendayaal cusub oo baarlamaanka la horgeeyey iyagoo dalbaday in ajendaha cusub aan baarlamaanka la horkeenin ilaa iyo kuwii hore xal laga gaadho kuwaas oo ka mid ahaa xasaanadda mudanayaasha baarlamaanka dhinaca kalena wasiirka amniga iyo taliyaha nabad sugidda oo lagu waday inay hortagaan baarlamaanka ayaa ka baaqday waryaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen golaha shacabka waxa ay si kulal uga hor yimaadeen ajenda ka kooban toddoba qodob oo baarlamanka la hor keenay si looga doodo waxaana taa beddelkeeda ay dalbadeen in la sii wado ajenda horey u socday oo ku saabsanaa arrimaha xasaanada xildhibaanada iyo xaaladda amniga guud ee qaranka soomaaliya oo lagu waday maanta inay baarlamanka hor yimaadaan xubno ka tirsan guddiga amniga qaranka oo ay horkacayaan wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed taasoo aan dhicin kadib markii ay kulanka iman waayeen waxaana baarlamanka hareeyey muran iyo buuq fara badan oo ku aadan imaansho la-aanta wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda xubno ka tirsan mudanayaasha oo ka hor hadlay baarlamanka ayaa intooda badani waxa ay isku raaceen inaan la geli karin ajendo cusub ilaa inta uu ka dhammaanayo ajendihii hore ee ku saabsanaa xasaanada xildhibaanada iyo qiimaynta xaaladda amniga islamarkaana aanay jirin wax fasax ah oo ay gelayaan xildhibaanada ilaa meel la saaro arrimihii horey u socday taasoo keentay in gebagabadiina uu kulanka soo xiro gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka mahad cabdalla cawad oo maanta shir gudoominayay baarlamanka waxaana uu xildhibaanada u akhriyey warqad uu soo qoray wasiirka amniga waxaa lay dhiibay warqad hadda annagoo fadhina oo aad idisu hadlaysaa warqadaasi waxay sheegaysaa inuu wasiirku uu codsi soo gudbistay oo uuna codsanayo in wakti loo soo qabto ka febraayo wixii ka dambeeya ka febraayo wixii ka dambeeyana waa waktiga la yidhi fasax baa la aadaya
gabagabadii kulanka baarlamanka ayaa xildhibaanada baarlamanka qaarkood waxa ay v o a uga warameen aragtidooda ku aadan sababaha keenay inay maanta ishortaagaan howlihii baarlamanka xildhibaan cabdirashiid xaaji deerow ayaa ugu horeyn ka hadlay aragtidiisa ku aadan ajendaha ay maanta xildhibaanadu ka biyadiideen ajendihii hore sidiisii in lagu sii wado way fiicnayd laakiin waad garan kartaa xaaladii xilliga aan ku jirno oo dalku uu ku jiro amnigana dhaqaalo fara badan ayaa dowladda iyo dalka kaga baxo maalinkai xildhibaanada ay shirayaan waad og tahay dadweynaha soomaaliyeed dariiqa ayay taagan yihiin wadooyinka waa ka xiran yihiin dad badan baa qutriyoonkooda ku soo saartay inay dhabarkooda ugu shaqo tagaan mana awoodaan inay wakhtiga ay ka lumiyaan wadooyinka maadaama la xiray waxaa fiicnayd haddii lagu guulaysan waayo ama la keeni waayey ajendihii hore oo socday duruufo jira owgood in maanta ay socdaan ajendayaasha kale ee baarlamaanka u yaallo xildhibaanad saaqe aadan maxamed ayaa iyaduna ku tilmaantay waxyaabaha ay baarlamanku ka gadoodeen inay tahay iyadoo aan la tixgelin ajendihii hore ee ku saabsanaa xasaanadda xubnaha baarlamanka iyo kadoodista arrimaha amniga dalka maanta ajendaha waa xaq waxa weeye waxaa yaallay mooshin ka hadlaaya xasaanadda baarlamaanka iyadoo dastuurka ay ku qoran tahay xildhibaanka korkiisa inaan la taaban karin gurigiisana aan la geli karin waxaa dhacday in xildhibaanadii ayraboorkii in timihii xataa gabdhihii laga furfurayo oo boorsooyinkoodii laga daadinaya alaabta maanta waxaanu filaynay taliyaha nabad sugidda iyo wasiirka amniga baanu filaynay inuu yimaado baarlamaanka mana ay imaanin mudanayaasha aaminsan in kulanka baarlamanka aanu baaqan ee la gudagalo ajendaha cusub ee maanta lasoo bandhigay ayaa waxaa ka mid a xildhibaan daahir amiin jeesow horta marka ugu horraysa waxaa socday oo saxa oo xildhibaanka aan ku taageersanahay xildhibaanada galna aan ku taageersanahay in waa ajendo socday ajendihii socday guddigii muxuu ahaay guddoonkii baarlamaanka maanta way ka saareen waxay ahayd wasiirka amniga iyo taliyaha amniga inay yimaadiin sabdiga ayaan lagu ballansanahay laakiin haddana anigu ma qabin xaqiiqatan in muxuu ahaay baarlamaankii oo aan ognahay intaasoo muxuu ahaay howl ay u taallo muxuu wasiirku u imaan waaye keliya in ajendihii kalena dib loo celiyo ugu dambayntii maryan aweys oo ka mid ah xildhibaanada baarlamanka ayaa si kooban uga hadashay arrinta maanta ka dhacday baarlamanka iyo waxyaabaha ay filayeen xildhibaanadu baarlamaanka maanta waxay filayeen filayeen in ee, lasii wado een, wadahadalkii ama doodii ee, furmay maalin dhoweed oo loogu yeeray wasiirka amniga in maanta asaga iyo taliyihiisii maanta haddana ay yimaadaan si markaa loo dhammaystiro doodii socotay ama go-aankeedii markaa la gaaro ma aysan dhicin waxay xildhibaanadu la kulmeen een, in la qaybinayo ajenda ka duwan ee, doodii socotay taasaana markaa kaliftay in gudoomiyaha laga codsado in doodaas iyada oo socota inaan ajenda cusub maanta aan la furin kulanka baarlamanka ayaanay jirin waqti loo qabtay isku imaanshahooda maadaama ay xildhibaanadu ku adkaysteen in baarlamanka la horkeeno wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda waxaana gudoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdalla cawad uu sheegay inay iyagu dib isugu laaban doonaan islamarkaana ay xildhibaanada kusoo wargelin doonaan wakhtiga ugu habboon ee mas-uuliyiinta amnigu ay hor iman doonaan baarlamanka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington wararka ka imaanaya mag- gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in saaka iyo galabta ay dagaallo ku dhex mareen deegaanka ceel huur oo lixdan kilomitir waqooyiga kaga kaga beegan degmada xaradheere maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab iyo dadka deegaanka dagaalkan ayaa la sheegay inuu khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh uu geystay inkastoo tirada saxda ah aan weli la xaqiijin karin maadaama dhulka lagu dagaalamayo uu yahay dhul miye qadka taleefanka ee ceelhuur ayaan kula xiriiray cabdi cali cumar oo ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka waxaana wax ka weydiiyey dagaaladan
walaal deegaanka dagaalka shabaab iyo iyaga u dhexeeya sideen shan bilood oo dhow dhow ayuu socday een dhimasho iyo dhaawac iyo barakacba wuu wuu- wuu muxuu ahay wuu sababay een haddii aan kuu sheego kun iyo toddoba boqol oo arya ayay hadda koor ka dhaceen ee baraagihiina waxay uga shubeen een baalkiisha qashin bay uga shubeen ay cabi jireen marka een dadna waa ay ku dileen ayagana waa loo geystay dhibaato ma garat marka laga reebo dagaalada soo taxnaa oo marar idin dhex mariyay idankii maleeshiyaadka al-shabaab waxaad nooga warantaa dagaalkan u dambeeyey ee hadda ceelhuur iyo gaarihiisa ka socda siduu ku bilowda bal haddaad faahfaahin naga siiso walaal aroortii ayay soo weerareen meel layidhaha cadeley oo afartan kilomitir galbeedka ugu aadsan een ceelhuur oo miyi ah waxay ka qaadeen geel geelii markay qaadeenna ciidamadii een joogay taliska meesha layidhaha gabdhaal ayaa dabagal ku sameeyey oo dabagalay raacdeeyey waxay isu heleen meel la yidhaahdo een weerlasaar hadda waxaa laisla sii gelayaa aad degmada aad la yidhaahdo oo iyaduna konton kilomitir ugu aadan dhanka galbeedka meesha layidhahdo een een degmada ceelhuur aan kuu sheegayo ayaa hadda shabaabkii cayro lala sii gelinaya geelina waa laga reebay in yar oo toban neef camal ah gacantooda ku hartay haddana waa laisku haystaa xilligan aan kula hadlayo ma garan waa gartay marka wax khasaaraho ka dhashay dagaalkan u dambeeyey walaal dhimasho dhaawaca wuu jiraa laakiin telekoobka saxdaas ooma gudbiyo xilligan hadda xabadii a socoto oo si saxa kuuma sii karo xilligan telekoobka walaal Een, ciidamadan yay hoos yimaadaan oo kaalmada ka helaan Eh, walaal ciidamadani horta waa ciidamo deegaan ee diiday inay maaragtay isku dhiibaan nimanka een, cadowga ah oo bani aadamka ugaarsanaya muddo shan bilood ka hor ah een, eh, sidaas dagaalku ku bilowday kula galeen cid ayagoo taa kula ka hel- ka helaysan rabbi haysan jirinin kabacdi dagaalku waxa uu sii socday een, eh, wax badan ayaa markaas waxa weeye een, ayaa jirta oo dadku hadda waa soomaali mar hadday soomaali yihiin misana dhaqanay leeyihiin annaga waxayna lakula dagaalamaya dhaqan caqiidaana lakula dagaalamaya walaal waa ahlusuna waljamaaca dadka meesha joogaa boqol kiiba boqol sidaas weye sida xooloodana loo dhacahayaa loona cirib goynahayaa marka maamulkeenu waa maamul ahlusuna waljamaaca kan kaas weye midka haddana lakula dagaalamaya walaal ma laba boqol oo ciidan ayay nagu soo weerareen een ayaga hubna waa laga furtay khasaare dhimasho iyo dhaawacana baq- way la- way la kulmeen waa kala kulmeen annagana ilaahay fadligii taariga kun iyo todoba boqol ah oo dad sax- laga tegay oo ciidamadu ay ka tageen oo maras ay ka qaateen maahane in yar buu yahay dadka maaragtay annaga naga shahiday marka alxamdulilah rabbilcaalamiin markastayna soo weeraraan oo saaka u dambayso jab ayay la kulmaan iyo halaag ciidanna ma reebtaan shabeella- shabeellooyinka dibooyinkay ka yimaadeen iyo gobollada dhexe meel kastoo jiraan ciidankooda walaal ka keena waa gartay marka een, inta aad idinka og tihiin ee xaggiina ka- ka dhimatay waa imisa walaal waxa weeye alxamdulilah rabbilcaalamiin annaga ragga naga shahiiday saaka hadda telekoom kuma sii karo laakiin awal xa- hore dagaaladii hore dhowr bay ahaayeen ma garan waa gartay cabdi deegaanada ceelhuur iyo ku dhadhow ilaa xaradheere maleeshiyaadka ururka al-shabaab baa ka taliya dad kalena way degan yihiin muxuu yahay culayska gaarka ah ee idinka idinku dhaliyey inaad qoriga qaadaan ood al-shabaab la dagaalantaan walaal waxaan fiirinay wa deegaanku wuxuu fiiriyey een, dhaqanka bani aadamnimada iyo muslimnimada iyo xagga maaragtay deegaan ahaanta dhulka ay ka taliyaan nimanka markii aan u kuurgalay amaan ogaanay waxaan ogaanay wax ay baaqi yeelayaan inaysan jirin dad iyo dunyo iyo diin iyo dal midna inaysan jirin taa markii aan ogaanina waxaan go-aansanay inaan iska dhicinno haddaan qof inooga harin walaal ma garan kaasi waxa uu ahaa cabdi cali cumar oo ka mid a mas-uuliyiinta deegaanka ceelhuur iyo deegaanada ku xiran oo qadka taleefonka ceelhuur iigu warramayey
galab wanaagsan markale dhegeystayaal madaxda iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada dhacaa gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa dadweynaha ugu baaqaya inay qaataan kaadhka diiwaangelinta ee lagu codeeyo doorashada dalkaasi oo la filaya in sannadka soo socda ay dhacdo waxaana goor horeba meelo badan oo gobolka ka socda qaadashada kaadhkaasi waryaheenna maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray gaarisa
guud ahaan waxaa ka soconaya dalkani kenya goynta kaararka codeynta oo goob walba oo xarun doorasho ah ka soconaya gaarina salaad sheekh halkan maxaad ku haysaa halkan kuurahan goosan raba sanadka hore oo codeys intaan ka codeyaha magacaaga maxamed cabdicali oo kulbiyo ku magac dheer waad maxamed cali kulbiyo waad maxaa halkan ka haysaan kuuraan goosanaya waad bedelanaysaa mise waad goosanaysaa iminka kii hore iga dhumay marka hadda waan bedel haddii la dhahay waxay dhahaan iyagaan arki doonaa waxay iyaga i dhahaan marka hadda safka saasaad ugu jirtaa aa waa aniga horta weligay ma goosanin dad cusub aan ahay dadka cusub maanta waxaa loo jirahayaa wuxuu la siinay kaarka horaan la aqooni jiray laakiin ninkii horaan diiwaan geshanaa kibaandhuhu ku codayna sanadkan dad badan oo soomaalida gobolka ma goostaan kaararka codeynta maxay tahay waxaad ugu baaqilay midda ugu muhiimsanna waxaa waaya horta inaad codka xorriyad a u leedahay oo codkaada aad dhiiban karto oo qof looga reyn karo codka adiga aa lehed gobolkan ayaa siyaasiyiinta ku dhaqan waxay oloole guud ka wadaan qaab walbaoo dadka ku dhaqan gobolkan ay u heli lahaayeen kaarka codeynta oo ah midka ugu muhiimsanee muwaadinka kenyaanka looga baahan yahay inuu goosto gobanarka countiga mandheera mudane cali rooba oo la hadlayay boqolaal ka tirsan shacabka deegaankaasi ayaa shaaca ka qaaday in soomaalida gobolkan inta badan aysan qaadanin kaarka codeynta iminkana looga baahan yahay inay ku soo baraarugaan goynta kaararka codeynta marka waxaan rabnaa inaan codsi gaar ah shicibka reer mandheera aan u jeedino aan ka codsanayno inay rejista gareeyaan dadka baadiyaha joogo oo xoolo dhaqato ah oo dan ka lahayn in kuraha ay jirtaanna waxaan rabnaa jiifafka iyo odayaasha inay la hadlaan in ay fursada isku bedelaan dadka bedeli karaoo xoolaha sii ilaalin kara in loo sameeyo dadkaasna hal maalin ay imaadaan oo registrathonka ay samaystaan markaa kadibna xoolaha ku laabtaan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta gobolkan oo guud ahaan fagaarooyin kala duwan kala hadlayay shacabka ku dhaqan gobolkan ayaa dhammaantood waxay ka midaysnaayeen qaab walba oo soomaalida gobolkani ku dhaqan ay kaararka codeynta u goosan lahaayeen haweenka ayaa sidoo kale qayb libaax ka qaadanaya ololeynta iyadoo guud ahaan gobolkanna aad ku arkayso dhaqdhaqaaqa goynta kaararka codeynta oo ay iskugu soo baxayaan tiro dad ah hogaamiyaasha sida gaarka aad mooda inay xil isaga saarayaan ayaa waxaa ka mid a hogaamiyaasha doonaya in majarahay u qabtaan siyaasadda soo socoto ceeble sahal ceeble yurub oo u tartamaysa kursiga haweenka ismaamul goboleedka gaarisa ayaa qaybo ka mid a gobolka socdaal ay ku maraysay waxay kala hadashay shacabka ku dhaqan gobolkan in ay soo baxaan ooy qayb ka qaataan goynta kuuraha kuuraha waxaan ka codsanayaa dadweynaha gaarisa weyn degan koono walba oy degan yihiin inay si fiican u soo baxaan oy kuuraha goostaan kuuraha waxaa weeyaan halka mid ka ah aad ku codayn kartid haddii aadan kuuraha goosanin wax isbedel eh ma samayn kartid waxaan inaga codsanayaa fadlan fadlan fadlan soo bannaan baxa guryaha ka soo baxa kuuraha goosta codkiina soo baxsada haddii ina soo baxsanin codkiina dhibaataad ku sugan tahiin because wax isbedel ma samayn kartaan walaac fara badan ayaa siyaasiintu waxay yihiin kuwa ka muujinayo kaararka codeynta kaararkii lagu goosan lahay loo yaqaanay kibaandhaha oo shacabka gobolkan ku dhaqan aysan haysanin waxaa jiraan kibaandhooyin fara badan oo naga wada maqan oo wiilashaanada iyo gabdhahanada iyo dadkii kibaandhooyinka goosteen ka maqan oo uga maqan weli ka maqan marka waxaan rabaa dhinaca nairobi nagaga maqan kibaandhayaasha waxaan ka codsanayaa dowladda hadda waxaan la hadlayaa dowladda kenya la hadlayaa annaga north eastern siiba gaarisa magaalada gaaris waxaan rabaa dadkeeda inaa kibaandhooyinkooda loo soo daaya sida u dhaqsi badan sifa ay ku goostaan kuuraha ku goostaan kibaandho la-aan kuura ma goosan karaan kibaandhihiina u dooda sida ugu dhaqsi badan badanka dadka gobolkan ku dhaqan ayaa ah dad ree guuraa xilliyada noocan oo kalena waxaa dhaco in aysan qaadanin kaararka codeynta taasina dhabarjab waxay ku noqotaa siyaasiyiinta iminkana oo waxaa keliya siyaasiyiintu ay ka qaylinayaan gobolkan ayaa waxaa lagu sheegaa in laba milyan oo qof dad gaaraya ay ku nool yihiin balse tirada codaysa oo keliya ay yihiin tiro ka yar saddex boqol oo kun taasi oo noqonayso in ay maxkamadda sare ee dalkani kenya ay saaran tahay tiradaasi oo saluug ay ka muujinayaan kenyaanka kaleo aaminsan yihiin in soomaalida gobolkan ku dhaqan ay tiradaasi ka yar tahay midda kale annaga waxaana lagu xisaabaa inaan yar nahay ma aan yarin waxaan nahay ilaa laba milyan ayaan nahay labadaa milyan oo saddex boqol oo kun ayaa ka goosataa la yidhi kuura ka goosatay marka saddex boqol oo haddaad fiirisid laba milyan waa xisaab aad iyo aad u yar marka waxaan rabaa inaan soo banaanbaxno oon beenayno inaan badan nahay aan tusnaa dowladda kenya inaanan yarayn hadda waxaa jira kootini baan ya- yaa nambarka annaga yaala nambarka annaga sifaan kenya u tusno inaan badan nahay inaan labadaa milyoon muujin karno inaan nambarka ay haystaan uu khalad yahay fadlan soo bannaan baxa kuuraha goosta soomaalida gobolkan oo inta badan aan looga baranin in siyaasadda dalkani kenya ay qayb liwaax ka qaataan ayaa iminkaa xubno sarsare waxa ay ka yihiin siyaasadda dalkani kenya taasina waa midda inta badan iminka la odhan karo in siyaasaddu soomaalida gobolkani usoo jeesatay culeysyo fara badan oo kenyaanka kale kasoo fuulay ayaa sidoo kale waxay keenayaan in ololahan iminka uu sii bilowdo siyaasadda iyadoo aad arki karto xodxodashada siyaasiyiintuna ay tahay aad ku arkaysa qaybo badan oo ka tirsan ismaamul goboleedka mandheera wajeer iyo gaarisa maxamed faarax shire v o a gaarisa
weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyadii heesaha waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo jamaal axmed cusmaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha toddobaadkana barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo weliba falastiin axmed iimaan warqadda ugu horreysay jamaal ballankaana noo soo qor.
waraaqda ugu horreysa waxa ay tahay falastiin ee hambalyo sanadguura yaalaya hooyo shamis cabdi carte sacaada maxamed xasan buuni deeqa maxamed xasan buuni hodan maxamed xasan buuni shamis maxamed xasan buuni saare maxamed xasan buuni rooda maxamed xasan buuni kaafiya maxamed xasan buuni bilan maxamed xasan buuni cabdiraxmaan maxamed xasan buuni iyo dhammaan reer xasan maxamed buuni waxay hambalyo u dirayaan cabdimuncim cabdinaasir maxamed xasan buuni waxayna leeyihiin sanad guuro wanaagsan annaguna waxaanu leenahay soo barbaar sannado qayr qaba oo hortaada ah warqadanna waa hambalyo meher waxay naga soo gaartay waxay leeyihin marka hore waanu idin salaanay daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waanu idinka qaadnay aamino salaad axmed iyo cismaan maxamed ibraahim koryeeri iyo xasan maxamed ibraahim waaqow iyo maxamed daad maxamed ibraahim iyo deeqow maxamed ibraahim tolman ayaa la yidhaahdaa iyo faarax maxamed ibraahim iyo shukri maxamed ibraahim iyo maryan maxamed ibraahim iyo zahra maxamed ibraahim waxayna ham hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cali maxamed ibraahim cali shucayb iyo marow nimca maxamed cabdi afrax oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda raadeerka ee bariga magaalada beledweyne taariikhdu markay ahayd waa bishan aynu ku jirno afar iyo tobankeedii maalin axad ah maalintaas waa taqaanaa sidoo kale jamaalo maxay ahayd ma maalinta jacaylkaa la yidhi ama maalinta jacaylka
markanna dhinacii sugaanta falastiin ayaan soo gaarin malaynaya codkaas waa maqlaysaa damac ku qaadaad laalaysaa daruuraha waanaduna ku deeqin waa heestii daalcan cododka maandeeq iyo axmed cali cigaal dhegeysi wacan
markiiaan ku doortay dugsiyaan ku mooday adoon diirnaxaynin waa taadi diididurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ignuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen igunuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini goraad dhiiranayda shalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegtigoraad dhiiranayda shalay diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli welidigashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu sooxaas kuutiyey ha igu daalini ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli digashadaadiyo sow dhaafka caashaqa iibu soo xasuusiye ha igu daalin mili
haye daraa diiranayda shalay diricsanayda maantana ku dabarto danbaa ku run sheegtay danbaa ku run sheegtay waxbuu gocanaya kule uu ku adkeynayaa waa kadaaban codod- leenahay cododka macaan ee maandeeq iyo cigaal aanu intaasi ku dhaafno haye jamaal warqada xig markana falastiinay hambalyo meher ayaan hayaa waxaa diraya aabbo maxamed cabdi faarax hooyo deeqo cabdilaahi maxamed hooyo sahro cumar yuusuf cabdirasaaq maxamed cabdi cabdifitaax maxamed cabdi cabdirashiid maxamed cabdi cabdixakiin maxamed cabdi iyo cabdiraxiin maxamed cabdi iyo cabdilaahi maxamed cabdi waxaa sidoo kale tahaniyadaasi diraya faa'iiso maxamed cabdi xamdi maxamed cabdi raxmo maxamed cabdi amaal maxamed cabdi iqro maxamed cabdi caasho maxamed cabdi waxayna u dirayaan cali maxamed ibraahim cali shucayb iyo nimco maxamed cabdi faarax oo meherkoodu ka dhacay magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda raadeerka ee bariga magaaladaasi beledweyn waxaana leenahay eh, aroos deg deg ah ayaan idin rajaynaynaa warqadana waxay naga soo gaartay waa tahniyad dhalasho oo weliba tafaariiqa arki jirtay jumlo ah waxay leeyihin waxay naga soo gaartay reer salaad cawaale iyo reer xaashim maxamed iyo reer cabdulaahi axmed iyo reer cabdirasaaq cabdiraxmaan bistoolo hooyo nuuro xaashi maxamed iyo faadumo salaad cawaale iyo cabdulaahi salaad cawaale iyo cali salaad cawaale axmed salaad cawaale iyo cabdi salaad cawaale iyo abti cabdi xaashi maxamed iyo abti maxamed xaashi maxamed iyo abti bashiir xaashi maxamed iyo eeda leyla cabdulaahi cusuble habrir faadumo xaashi maxamed bay yidhaahdeen iyo adeer xaashi cawaale guutaale iyo suweys ibraahim shirwac saabriin ibraahim shirwac igraan nuur cabdulaahi iyo xabse nuur cabdulaahi iyo huda xasan abshir suleeqa axmed yuusuf siman xuseen cali cilmi ota dheere bakiin cabdulaahi guutaale iyo cabdisalaan ibraahim shirwac iyo arwaax ibraahim shirwac iyo kamaal ibraahim shirwac iyo maxamed amiin ibraahim shirwac waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan labada qoys ee kale ah bay yidhaahdeen xasan salaad cawaale iyo xaaskiisa samsam isaaq cabdiraxmaan bistoolo iyo madaalaha saxafi daadir salaad cawaale iyo xaaskiisa sahra cabdulaahi axmed oo laba wiil ugu kala dhasheen magaalada muqdisho oo loo kala bixiyey farxaan iyo saacid ducadu waa xaggiina yidhaahdeen farxaani saacid waxaan leenahay soo barbaaro oo noqda kuwii dalkooda iyo diintoodaba anfaca En- maxaa inoo xiga jamaalow markana dhinacii suugaanta haddii aanu eegno heestan aan kaa boobo waa codka macaan ee fanaanka sayid khaliifa hablaha geeska afrika hablaha geeska afrika oo lagu taataagsan u malaynaya ammaan afkaaga kaagama horeyso aad baa loo ammaanay bal aynu dhegaysanno
magabluulin mangurin wabaymana gabin halkayiye gabaydiina maandayn geeraa raadaydii iminkan gardaajo wabay weli mangunaanadine horti niman gunteediyo barangogol dhigeedo gundadeegii abuuno wabay garab dar lahaynba wabay gowgowdha hadalko wabay kolba dhinac garocde sida webiganaano cirka gudul lamaalo biyihii ku gaaxdiyo wabay geliyadii ku soo degayey ku darsaday gufaaciyo guulaama diriro galli jabay habeenkii obirkolba gacan ma soo rogayey uraaciyo galoolkii gunta xidid kamau jaray dhulka wada galaaliyo obay gabalaha ma kaga tegayey obay afarta gadaydiyey obay dhaha laygu garan jirayey gurmashada dagaalkiyo gulubkiyo colaadaha gobaha nafwaagiyo halkaa laysku gowraco kolkaa goroda laysdaro haddaan dumar ku gooyaa gubaabo kicinayn sida galowga dhiilo ileen geesi qayrkii birta kuma gumaade birta kuma gumaade gurya samo barwaaqa dhulka dhulka geedo jiifaan haddii geedi lagu furo dhallinyaro isku rataan gurdhan raaca fiidkii dhulaweyn ku kulanto cagta garangarteediyo isugaysa jiibko googooska luuqiyo gedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gaboobay kiciso gelbiskiyo mashxarada gamakaa ilaashe haddaan gabaari boodayn haddaan guudka laga jirin gudihiisa xaaqiyo cayayaanka laga gurin marwe dumar garka u xidhan ileen guri dugsoon male gaadaha habeenkii helida galgalashiyo gedgaduunka dhaliso adigiyo go'aaga hadba dhinac u guuro barkinta gaboobiyo gaashaanka dhigataaye haddaan gud haldhaalay kuma galo adduunyada nina gooni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u godino kuma galo adduunyada nina gooni socodko marwo garasho dheerba ninka raga u godino iyadaa guddoonkiiyo garhayaha naftaadiiyo gaadiidka reerkiiyo gurgurshaaga noqoto arrin kula gorfayse haddaan gaari kula jirin gocashada xanuunka le waxaan uga golleeyay wiwa barbaarey haddaad gabar caddaaniyo dhulka gaalo keentaan haddaad gabar caddaaniyo dhulka gaalo keentaan midaan ku garaabayn dhibta kaa gargaarayn xilka kala gubanayn gacal haddaad ka dhigataan guumays shisheeya haddaad gacanta qabataan hablaheenu guryo gayaan iyay ka sugayaan gocashada xanuun kale waxaan uga golleeyay wiwa barbaarey gobi waxay ku dhaqantaa garab waxay ka dhigataa gallad waxay ku dheeftaa samo waxay ku gaadhaa gololada haweenkee hiddaheena gaarka hablihii gabowgiyo geerida ku sugi jiray hablihii garayskiyo xiran jiray guntiinada hablihii gu iyo dayr sidaa baarqab golongolay dhexda xari ku goyn jiray hablihii garaaraha gaatan socodka laafyahaa sidaa gorayga ciideed gelbin jiray tallaabada hablihii gun iyo baar isha gacano egta gamaanay ladi jirine hablihii guhaadiyo qarsan jiray gafhooye hadalkoodu gaabnaa hablihi talada gunkiyo gunti jiray xishoodkee hadday gaajoon liitaan amay godol la sooman cidyaanay garan jiriney hablihii gaman faraas iyo geela ugubkaa gurdoonka bixin jiray hablihii gargaariyo
haye hablihii guuleed ku curin jiray waxaan u malayaa in eh, fanaanka sayid khaliifa uusan waxba la harin wixii Ammaan ammaan aha, aha.
uu Gabdhaha aada u dhan- tiriyay hablaha geeska gaar ahaan Afrika.
kuwa geeska africa oo aan filayo in uu abwaankii sameeyey heestaas in uu si weyn ugu fariiraystay
jamaalow markana warqadda dhinacayga haddii aan soo qabto waa tahniyad dhalasho oo farxad leh bay yidhaahdeen waalid walaal ehel iyo asxaabna waxaa ugu horeeya qoyska reer maxamuud cismaan oo kale ah ibraahim maxamuud cismaan iyo xaaskiisa isir sheekh cabdi iyo caruurtiisa oo kale ah aadan nuur ibraahim najme ibraahim cabdicasiis ibraahim naseexa ibraahim fawziye ibraahim siciid ibraahim shacayb ibraahim iyo caaishe ibraahim iyo dhammaan qoyska reer maxamuud cismaan oo kale ah fanax khadiijo cabdiyo xaybo xaliimo aamina iyo saynab maxamuud cismaan waxay halkan tahniyad dhalasho oo farxad la uga dirayaan dr maxamed maxamuud cismaan iyo nafisa cabdikariim macalim oo wiil ugu dhashay afariyo tobankii february magaalada mandheeraah ee waqooyi bari kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyay cabdiraxmaan maxamed maxamuud ilaah waxaan uga baryaynaa bay leeyihiin inuu noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ayaan anaguna raacinayna afariyo tobanka february dhalashadii moodaa?
arooska aada buu u batay ha marka waa maalin jacayl malaha waa lagu soo aadiyey malaha Hayo, markana tahniyad aroos ayaan gacanta ku hayaa filistiin waxaa marka hore ay yidhaahdeen waxaan salaameynaa shaqaalaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga marka xigta waxaa annagoo kale ah bay yidhaahdeen cabdirasaaq xaashi xasan abshir axmed cismaan shaafici xaashi xasan cali mukhtaar cismaan cabdifitaax mukhtaar cismaan farxaan mukhtaar cismaan binti mukhtaar cismaan kaafiyo mukhtaar cismaan fardowse mukhtaar cismaan iyo cabdiqaadir mukhtaar cismaan tahniyad aroos ah ay hawada u marinayaan cabdilaahi mukhtaar cismaan iyo Ikr- ikraan cabdilaahi selel oo ku aqalgalay xaafadda via roma ee xamarweyne markii ay taariikhdu ku beegnayd sidii tobankii bishan february sanadkan ducadan waxay leeyihiin xaggiina filistiin firom maxaa ku xasuusatay via roma xamarweyne aan ku xasuustay waxaan ku xasuustaa in dukaankii heesaha dukaamo heeso dukaamo Xalwada.
carwo dhar xalwada meel wax kasta oo dadku ay imaadaan ay ka heli karaan markana bal dhinacii sugaanta noo soo qaba heesta xigta jamaa waxaan soo qabanayaa fanaanada codka dabacsan luul jeylaani heesan falastiina ee magaceeda waxaa layidhahda galay meel kamid ku taal waxaan filayaa in dhegaystayaashii adiguba aad ka wada heli doontaan ee dhegaysi habboon
kallay meel gabiid ku taal kallay meel gabiid ku taal ninka koobsahaaye gunti waa xirtaaye kallay meel gabiid ku taal kallay meel gabiid ku taal ninka koobsahaaye gunti waa xirtaaye aday guusha ku go'daa gadaashaa la guuraa codkii oo dhigeysida guri ii naqdaaye guusha ku go'da gadaashaa la guura dadkii oo digeersida guri ii naqdaaye gareen gibirkee gacal oo gureynina
heesasi galey meel gabiib ninka goosahaayo gunti waa xirtaa marada inuu dhuuqsado waaya tiri aad iyo aad warqadda xigta markana waxay naga soo gaartay jamaalo waxay leeyihiin dhammaan asxaabta v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waanu salaanay waxay naga soo gaartay warqadani aaba maxamuud gargaar iyo axmed maxamuud gargaar iyo cabdulaahi sheekh faarax iyo cabdulaahi xasan cabdi cadow geedi ibraahim cali awdubad kamas faarax bare injineer boro mustafa aadan onest xasan shacab qadar sugow salaad faadumo maxamuud maryan cali farxiyo cumar faadumo macalin xasan deeqa bacaluul dhammaan reer sheekh cabdi iyo reer maxamuud gargaar dhammaan dadkaasi oo kala jooga maraykanka australia iyo kenya waxay tahniyad aroos farxad la u dirayaan mudane daahir sheekh cabdi iyo marwadiisa muslimo maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ducaduna waa xaggeena leeyihiin isku waara ubad qayrqaba kala hela ayaanu leenahay jamaal markana falastiin ee hambalyo mihira ayaan hayaa waxaa diraya aaba maxamed cabdi faarax hooyo deeqo cabdilaahi maxamed hooyo sahro cumar sahra cumar yuusuf cabdirasaaq maxamed cabdi cabdifitaax maxamed cabdi cabdirashiid maxamed cabdi cabdixakiin maxamed cabdi cabdiraxmaan maxamed cabdi cabdilaahi maxamed cabdi faa'iso maxamed cabdi xamdi maxamed cabdi raxmo maxamed cabdi amaal maxamed cabdi iqra maxamed cabdi iyo caaisho maxamed cabdi waxay hambalyo mihera ay u dirayaan cali maxamed ibraahim cali shuceyb iyo nimco maxamed cabdi faarax oo meherkooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda raadeerka ee beriga magaalada beledweyne markana jamaal aan ku yara nasano kaalimihii suugaanta haye
codkaasi aan filayo iyo muusikaasin dhegeystayaasha iyo adiguba aad garateen waa fanaanka cabdi salaad beerdilaash waa ereyadii cabdalla nuurudiin axmed ee banaxariistii jannaha ka waraabiya labadooduba allah wada naxariisto dhaawac aynu wada dhegaysanno
dhinaci noqotee
dhawaaq baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo laftaa dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurtee axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhiigihii ka tuurtee miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigeen dhabtaa hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhige dhabtaa hooyo kugu qabaan igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaataada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaataada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sidaa dhul guyuuda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sidaa dhul guyuuda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dhigin dhambalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dhigin dhambalkii wadkaygay kuma dhaa dhaafi karayeku kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeen iyo bulshada macaanay dhulkuu kula wareegiyo dhimbil miyaanay kugu noqo isku soo dhegeeniyo dhunka shadi macaanay
dhulka oo kula wareegiya dhimbil miyaanay kugu noqon isku soo dhegeen iyo dhunkashadii macaaneed codka macaane cabdisalaad beer dilaac sheeben xariisijan ha ka waraabiye aanu intaasi ku dhaafno markana warqadda dhankayga ugu dambaysa jamaalow waxay naga soo gaartay cabdirasaaq xaashi xasan iyo abshir axmed cismaan iyo shaafici xaashi xasan iyo cali mukhtaar cismaan iyo cabdifataax mukhtaar cismaan iyo farxaan mukhtaar cismaan iyo binti mukhtaar cismaan kaafiye mukhtaar cismaan iyo farduuso mukhtaar cismaan iyo cabduqaadir mukhtaar cismaan waxay tahniyad hawada u marinayaan cabdulaahi mukhtaar cismaan iyo igraan cabdulaahi salal oo ku aqalgala xaafadda via roma ee xamarweyne magaalada muqdisho isku waara ayaanu leenahay haye jamaal dhankaaga markanna waxaan soo qabanayaa eh, hambalyo sanad guura waxaana diraya hooyo shamis cabdi cartan s- iyo sacaada maxamed xasan buuni deeqa maxamed xasan buuni hodan maxamed xasan buuni shamis maxamed xasan buuni saara maxamed xasan buuni rooda maxamed kaafiyo maxamed xasan buuni bilan maxamed xasan buuni cabdiraxmaan maxamed xasan buuni iyo dhammaan reer maxamed xasan buuni waxay hambalyo u dirayaan cabdimuncim cabdinaasir maxamed xasan buuni waxayna leeyihiin sanad guuro wanaagsan jamaalow barnaamijkeennii intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaana dhegaystayaashaan uga tegaynaa codka macaan ee maxamed cali burci iyo heestii dhakhtar baynu hee isu keen qoray tan intaan dib dambe u kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
duudhuga toogeel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato gelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukeen biigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid
heestaasi fanaanka maxamed cali burco waxay u dambeysay barnaamijkii salaamaha hambalyadii iyo heesaha waxay kaloo u dambeysay idaacadeydii galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidneyno mar dambe dib u kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idin le sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.